waxaa maanta xarunta dhexe hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ka furmay shir looga hadlayay u diyaargarowga abaarta la saadaalinayo laaniina waxaana gudoomiyey kulanka gudoomiye ku-xigeenka hay-adda maareynta musiibooyinka doctor axmed cabdi aadan shirkan waxaa kasoo qayb galay hay-adaha deeqaha bixiya kuwa ka shaqeeya arrimaha biniaadanimada iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda sodma gudoomiye ku-xigeenka hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma doctor axmed cabdi aadan ayaa ka warbixiyey kulanka iyo qodobadii sida gaarka loogu falanqeeyey maanta waxaan isugu nimid shir muhiima oo aan uga hadlayno arrimaha ku saabsan uu diyaargarowga loo diyaargaroobayo abaarta ama biyo la-aanta la rajaynayo ama la filayo inay soo food saarto bulshooyinka u nugul abaaraha iyo biyo la-aanta sidaan ognahay roobabkii deerta way yaraayeen waxaa la filayaa mar haddii dayrtii laga soo baxay oo biyuhuna ay yaraayeen ama sidii la rabay aysan noqonin jiilaal ama xilli kale oo uu ku xigo saddexdan bilood ee soo socota lagana yaabo xataa roobabka guga ee soo socda inay laga yaabo sidii la rabay inaysan noqon karin waxaa muhiima marka in loo diyaargaroobo si looga baaqsado inay dhacdo abaar ba-an oo saameyn xoogan ku yeelata dadka iyo xoolahooda iyo noloshooda shirkani wuxuu ka mid yahay marka shirar waayahan ama bilahanba socday oo loogu diyaargaroobayey in aysan hawshaas faraha ka bixin lanana yareeyo khatarta ka iman karaysa abaaraha iman kara ee dadka iyo xoolahooda iyo noloshooda saameynta ku yeelan karaysa shirkan waxaa isugu yimid hay-ado kala duwan oo runaantii qeyb muhiima ka ah arrimaha gargaarka biniaadanimo iyo howlaha biniaadanimo ee dalkeenna ka socda waxaanan rajeynayaa insha allahu tacaala in lagu soo bandhigo waxyaalaha khuseeya sida aan digniino hore oga bixin lahayn ama looga bixiyey xaaladaha soo wajahan ama nagu soo fool leh iyo in laga qaato tallaabooyinka ku habboon si xilli hore looga looga looga tabaabushayso ama loogu diyaargaroobo isla markaana howlaha la qabanayo ay noqdaan howlo isku xidhan oo dowladda iyo hay-adahaba ay ka wada shaqaynayaan isla markaana lagu dadaalo in shaqooyinku ay noqdaan shaqooyin isla socda oo iska warhaya dowladduna ay markaa coordinationka iyo iskudubaridka iyo iskuduwidda ay yeelato